guddiga amniga qaranka ee ka jira soomaaliya magaalada muqdisho ayaa xolay kulan ay ku qaateen halkaasi kadib waxa ay ku sheegeen in wixii haatan ka dambeeyay ay sugidda amniga magaalada muqdisho iyo guud ahaanba gobolkaasi banaadir laga doonaya in uu xilkiisa ka saaran yahay sidoo kale maamulka gobolka banaadir kadib kulan ay isugu yimaadeen madaxda hay-adaha amniga ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay soo saareen go'aamadani kulankaasi iyo go'aankaasi xalay yimid ka hor waxa uu yimid markii habeen kadib magaalada muqdisho xalay ee ka dhaceen qaraxyo dad badan ay ku waxyeeloobeen haddaba wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho
kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho habeenkii xalay ahaa saraakiisha ciidamada nabad sugidda kuwa booliska iyo maamulka gobolka banaadir ayaa looga hadlay qodobo ku aadan qaabka ugu habboon ee loo sugi karo ammaanka magaalada muqdisho waxaana markii uu kulanku soo idlaaday shir jaraa-id u qabtay qeybaha kala duwan ee warbaahinta taliyaha ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed cabdiraxmaan maxamed tuur yare oo ugu horeyn shirkiisa jaraa-id ku sheegay in wixii hadda ka dambeeya howlaha ammaanka magaalada muqdisho lagu wareejiyey maamulka gobolka banaadir islamarkaana iyaga lagula xisaabtamayo wixii amni darro ah ee magaalada ka dhaca caawa kulanka halkan ka dhacay maahayn kulan caadiya waa kulan aan rajaynayo inuu wax badan ka bedelo amniga magaaladan iyo qaabka amnigeeda loo maamulayo gudoomiyihii kusumihii gudoomiyaha gobolka iyo taliyihii booliiska iyo taliyihii nabad sugidda gobolka iyo aniga oo hadda wakiil ka ah taliyihii booliiska nafteydana ku matelaya halkan halkan caawa waxaa ka soo baxay go'aano go'aanka koowaad oo ka soo baxa waxaa weeyaan gobolka banaadir inuu amnigiisa mas-uul ka noqdo asiga waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka gobolka banaadir iyo heedihiisa amniga magaaladan amnigeeda cidnaha ku halaynina adduunka kale magaalooyinkii magaalooyinka amnigiisa amnigo waxaa ka mas-uula dadka maamulka ka ah iyo hay-adaha amnigae raacsan adduunka qaabka amniga loo sugo magaalooyinka in hadda kadib loo sugo oo maamulkii degmadii maxaa yeele waxaa kala maqnaa xogtii iyo awooddii iyo maamulkii oo shacabka ku xidhan ayaa hadda ka hor kala maqnaa shirkan amba kulankaani ujeeddo in laysku xidho kii xogtahaayoo nabad sugidda ah kii awooddahaayay ciidanoo boliiska ah maamulkii degmada oo shacabka ku xidhnaa oo ilaalaan ku xidhnaa markay wada kulmaan oo guddiga amniga degmada uu samaysmo oo guddiga amniga laanta uu samaysmo waana samaysan yihiin hadda naftooda maaha inay samaysnayn laakiin kuwaas baa hadda kadib lagula xisaabtami doonaa waxaan leenahay marka maamulka gobolka banaadir annaga waxaan u joognaa caawin inaan idin caawinno inaan ciidamada idin tababarno inaan idiin qalabayno inaan idin dhiirigelinno inaan siyaasaadka aad uga baahan tihiin amni ee dowladda ah barabowse laka qorno ee wasaaradaha amniga ilaa golaha wasiirada idin geyno laakiin xaafadda buulaxuubey iyo xaafadda ceelkaroole iyo xaafadda caliboolaay amnigeeda waxaa ka mas-uula cabdiraxmaan tuur yare taliyaha ciidanka nabad sugidda ayaa sheegay in qorshahan cusub uu ka soo fulay kulan ay yeesheen guddiga amniga qaranka iyaguna uu farsamo ahaan shirkooduu ahaa sidii ay howlahaasi ku hirgeli lahaayeen maamulka gobolka banaadirna uu ula wareegi lahaa mas-uuliyadda ku saabsan amniga magaalada muqdisho kulankii caawa dhacay madaxduna waa ka warqabtaa kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka amniga waa ka warqabyaa maanta asigaa guddoominayay guddigii amniga arrintaa ka shiray gudoomiyaha kusimaha guddoomiyaha gobolka uu joogay caawa waxaan halkan u nimidna inaan farsamo ahaan wixii maantay guddiga amnigu uu go'aan ku gaaray in farsamo ahaan aan u dhaqangelinno ayaan halkan u fadhinaa wixii ka dambeeya isbuucaana maamulka gobolka waxay noo sheegeen in wax badan oo dhaqdhaqaaqa la samaynayo waxaan leenahay shacabku yow niyad jebin annaga taliya nabadsuga taliya booliis hadda kadib waxay raacdaysan doonaan cadowga saakow iyo meeshii la dhihi jiray meelaha ay joogaan baan aadi doonaa annaga gobolkan amnigiisana dadka ka madaxa ayaa wax laga weydii doonaa annagana meelaha ay waddanka uga harsan yihiin maamulada kale talisyadooda ayaan dhisi doonaa ciidamada kale maaragta aan ugu talagalnay nabadsugada ka tirsanee bannaanka aan ugu talagalna baan howlgeli doonaa militariga baan la shaqay doonaa halkaasaan u badnaa doonaa magaaladana dadkeedii baa ka shaqay doona shaqadu waa kala saarnaa doontaa annagana waxaana la soo weydiisan doonaa caawin maxaan idinku caawinaa maxaad u baahan tihiin maxaan dawladda idinkuu sheegnaa shaqadu sidaasay u kala baxsanaa doontaa waxaan rajaynayaa maamulka gobolka banaadir inuusan marti uga noqon nolosha muwaadiniintiisa iyo horumarkooda inuusan cid kale marti uga noqon ugu dambayntii taliyaha ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed oo wax laga weydiiyey sababaha keenay in xilligan ay maamulka gobolka banaadir ku wareejiyaan ammaanka caasimadda muqdisho ayaa ku jawaabay maamul gobolka banaadir amniga awelba waa u xil saarnaa laakiin waxaa la saxay mafaahiim baa la saxay hadda wax guudoo oo loo haysta qaabkii wada shaqaynta fahamka laga haystay baa la saxay laakiin qaanuunkeenna baa qoraya sharciga sharciyadeenna lixdameeyadii ilaa toddobaatameyadii soo baxay baa qoraya in maamulka gobolka banaadir amba maamul kaste amba maamulka gobolka hiiraan maamulka maxaanku yidhahda garowe oo amnigiisa asagu mas-uul ka yahay ciidanka amniga ah ee ka shaqaynayana gobolkaas ay asiga hoos tagaan waa wax sharciyadeenna ku yaalla wax cusub maahan laakiin dib u noolayn caawa waxaa la sameeye waxa weeyaan in dib nool loo nooleeyo sharciyadaas maamulkina awood la siiyo asagoo uu taliyaha booliiska iyo taliyaha nabad sugidda degmada la xisaabtamo oo asagu ku shaqeeyo haddii uu ku shaqay waayo oo ay amarkiisa qaadi waayaan oo shacabkii iyo isku xirmi waayaan oo asagu riboodka soo qoro waxa cusub caawa oo awoodda lagu siiyey maamulka gobolka banaadir waa taa awood oo hadda la samaynayana maahane waa wax la noolaynayo shuruuc badan waddanku dib uu dhismayaa shuruuc badanoo dhimataa jirta qaabab badanoo dawladnimadu u shaqaysay oo dhinsanay baa jira marka maalinba waxaa la noolaynayaa qodob muhiima marka qodobka caawa la noolaynayo waa qodobkaa kulanka dib loogu hagaajinayo nabadgelyada magaalada muqdisho oo ay yeesheen maamulka gobolka iyo laamaha amniga ayaa kusoo beegmaya xilli habeen hore magaalada muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo waaweyn kuwaasoo gilgilay inta badan xaafadaha magaalada muqdisho islamarkaana geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho